Culimada masjidka Al-Raxma ee degmada Hurwaa ee magaalada Muqdisho ayaa dalbaday in laga qayb qaato dhismaha masjidka oo maraya bilow sheekh abuukar xasan maalin iyo sheekh axmed nuur cabdi jimcaale oo ka mid ah culimada magaalada muqdisho ayaa dadka waxhaysta ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka waxaannu dhex taagannahay sida aad arkaysaan masjid bilow ah masaajidkaas oo lagu magacaabo masjiduraxma masaajidkan walaalayaal sida aad arkaysaan waxaa ka muuqanaysa baahi uu u baahan yahay gacansiin waxaannu ugu baaqaynaa muslimiinta ina daawanaya kuwa ina dhegaysanaya dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku sugan inay soo caawiyaan soo saacidaan gacan naxariis le ay u fidiyaan beydkan ilaahay ee ku yaalla degmada heliwaa gaar ahaan xaafadda alcadaala ee lagu magacaabo masjiduraxma walaalayaal masaajidkan waxaa loogu tala galay in lagu faafiyo diinta iyo dacwada iyo khayrka salaadahana lagu oogo masaajidkan waxaa waqaftay oo ilaahay dartii u waqfay maamo haddaba nala joogta ilaahay ha barakeeyo waqafkana ilaahay ha ka aqbalo guri jannana allah ugu bedelo walaalayaal masaajidka haddaannu soo saacidno faa'iidooyinka aannu ka helayno waxaa ugu weyn maxabatullah ilaahay ayaan ugu jeclaanaya beytka ilaahay haddaannu ixsaan u samayno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay wa axsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin marka walaalayaal walaalaha muxsiniinta iyo walaalaha muxsinaadka rag iyo dumar ee naga daawanaya ama naga dhegaysanaya adduunka dalkii dibadda mar walba waatay ka qayb qaadan jireen masaajidda inay taageeraan oo masaajidda ay ka faa'iidaystaan waxaan ugu baaqaynaa masjidkan inay soo taageeraan masjidka masjidka marka walaalayaal waxaa ku dhinac dhegan boos asagana la rabo in masjidka looga faa'iideeyo oo hadda waa hal boos masaajidka lagu weyneeyo oo masjidka maaragtay lagu dayactiro booskaasna walaalaha insha allahu tacaala inay ka faa'idaystaan ayaan ugu baaqaynaa qiimihiisu waa ilaa soddon kun ilaa shan iyo labaatan kun waay marka jeebabkiina u fura qalbigiina u fura ilaahay guryihiisii waaye waxaa camira dadka mu'miniinta innamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billaahi wer ilaahay masaajidda waxaa camira dadka mu'miniinta qofka masaajidda ka qayb qaato masaajidda nadiifiyo oo dhisana asagana khaatumo wanaagsan ayaa ilaahay ku irsaaqa marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad ka faa'idaysatiin waxaa idiin muuqanaya akoonnadii iyo taleefanadii masaajidka loogu talagalay waxaana masaajidka mas-uulka ah yacni waxa waaye macallinkan garabkayga taagan oo nin sheekh oo caalim oo macallin dugsina ah macallin cabdirasaaq waxaa kaloo saas oo kale nala joogta maamadii waqaftay oo ugu tala gashay masjidkan ilaahay dartii inay ula baxdo oo maamo maryan oo sida ay noo sheegtaba markii hore masjidku intuu ka dhumo boosku oo booska ay garan weydo meeluu ku yaallo ayay ilaahay dartii ugu nadartaa hadday hesho inay masaajidka dhisi doonto marka saakaa ilaahay riyadeedu u rumeeyey